xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa maalmahan ka socda olole nadaafadeed oo ay wadaan ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo kuwa degmada jowhar islamarkaana ay qeyb ka yihiin maamulka xaafadaha hantiwadaag kulmis horseed iyo bulasheekh iyadoo ololahaasi lagu xoojinayo bilicda iyo quruxda caasimada hirshabeelle iyo sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka covid -19. nafisa semo nuur oo ah xubin ka tirsan ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa bulshada reer jowhar ugu baaqday inay ilaaliyaan nadaafadda islamarkaana qashinka lagu qubo goob loogu talagalay bulshada fareen u gudbinayaa qashimada inay iska aruuriyaan ama ay god u qodaana isaga shubaan waxaa layidhi qashinka intuu kuu jiro ayuu cudurka kuu jiraa hooyooyinka waxaa looga banyahay ama ay iska gubaan intay nafta ku bilbilaan iska gubaan maadaama qashinka meel loo qaada aysan jirin hooyooyinka waxaan ku boori lahaa inay iska aruuriyaan haddana waxaaba jiro cudur layiraahdo covid nineteen oo si fudud lagu kala qaadayo marka waxaa loo baahan yahay hooyooyinka inay nadaafada aada iyo aada ugu dadaalaan agabay u baahanyihiin gabdhaha geedihuud jaraan ma haystaan galoofiska gacanta la gashahayay ma haystaan fargeedooyin ma haystaan gaarigii qashinka inta lagu shubay lagu qaadayay dambiilihii qashinka lagu aruuriyahay ma haystaan marka haaqin oo yaroo macno aan lahayn ay dhabaha la taagayin dhinaca kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow colow ayaa sheegtay in xilligan loo baahan yahay agabka nadaafadda loo adeegsado iyadoo codsatay in haweenka laga taageero agabkaasi annaka agabka gacanta waa u baahannahay gebdhaha maxoo aheetood gobolkan ka shaqeeya waxay falaan geedyahuudka waa ku jabaa qaara ku jiisaaba qaaraa ku dhinto teetana kula soo bootay adaha gacanta siiyo oo gabdhaha u kaalmeeya ama horumarinta haweenka jecel waxaan ka codsanaynaa inay ay gacan naga siiyaan si gabdhahaasayto ay horumar ugu gaari lahaa sida qalabta golofiska gacanta la geliyo sida maxaan ku idhahdaa geeda oo maxuu ahatood qashinka lagu ururinaayo maxuu ahatood gaariyaasha ay isaga fogihayeen qashinka insha allah hay-adaha oo wax qabta amba daryeela haweenkana waxaan ugu baaqaynaa in gabdhaha gacan nagala siiyo bilicda aad iyo aadan uga shaqeeyaan ololahan lagu xoojinayo nadaafadda ayaa si habsame leh kaga socda xaafadaha jowhar iyadoo sidoo kale looga taxadirayo in laga hortago faafitaanka cudurka dilaaga ah ee covid-19